بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب wuxuu baabu yahay maa yufsidu salaata salaada waxa fasahaadinaya wamaa yukrahu iyo waxyaabaha la karaahiyeysto fiiha ay fi salaati salaada dhexdeeda wamaa yajibu iyo wixii waajiba oo salaada dhexdeeda waajiba in lala yimaado meeqa arrimood wey saddex arrimood wey salaada waxa fasahaadinaya salaada dhexdeeda waxyaabaha makruuhaadka ah ee laga fiican yahay in la sameeyo waxyaabaha waajibka fi salaa saddex arrimood wey wuxuu ku hormarayaa waxyaabaha salaada fasahaadiya qaala raximah اllah mataa nataqa bilaa cudrin bixarfayni aw bixarfin mufhimin midla qi min alwiqaayati wali min alwilaayati batalat salaatuhu markuu ku dhawaaqo mataa nataqa goortuu ku dhawaaqo bilaa cudrin cudurdaar la'aan bixarfayni laba xaraf hadduu ku dhawaaqo aw bixarfin mufhimin ama xaraf wax fahamsiinaya hadduu ku dhawaaqo mila mili qi sida qi oo kale weeyo min alwiqaayati laga keenaye wali oo min alwilaayati laga keenay hadduu xaruuftaasoo kale ku dhawaaqo batalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah qofka salaada ku jira hadduu ku dhawaaqo laba xaraf bilaa cudrin bilaa cudrin waa inaan wax ka fahamno bilaa cudrin maxaa ku baxaya hadduu cudurdaar leeyahay salaadiisu fasahaadi mayso laakiin asagoon wax cudurdaara lahayn hadduu laba xaraf ku dhawaaqo ama hal xarafoo wax fahamsiinaya hal xarafoo wax fahamsiinayu labadan tusaale u keenay mila qi buu yidhi qi waa ficil amar waay qidan qaafkan keliya ficil amar waay min waqaa yaqii yaqii markii lam la geliyo waxay noqonaysaa lam yaqi kadibna waxaad ka xadfaysaa ya-da iyo lamta iska xadaf maxaa soo haraya qi ayaa soo haraysa qaafkaasi keliya waa ficil amar oo min alwiqaaya laga keenayoo iska ilaalin ah qi macnaha iska ilaali waa ilaali wey wali oo laga keenay min alwilaaya waliya yali lam yali markaad tidhaahdo lamta iyo ya-daa isla xadfaysaa li keliya soo haraysa oo laamta li macnaheedu waxa waaye tawalli waaye arrinkan arrinkan u istaag min alwilaaya laga keena xarafka marka qi xaraf mufhima miya waa mufhim ficil amar waa oo waxaan ka fahmaynaa in wax nala farayaba xaraf mufhim waxaa loola jeedaa xaraf laga fahmaayo hadal hadda hadal aan ka fahmna meeshaas soo maa waxbaa nala faray markii li laamtan la isticmaalana wilaayaa nala faray oo waxaa lagu leeyahay arrintan tawali oo u istaag waa kalaam mufhima haddii xarafku mufhim yahay ama laba xaraf aad ku hadasho salaadu waa buraysaa buuli cilladu waa maxay cilladu waxay u noqonaysaa waxay leeyihiin shaaficiyada iyo culammada ku waafaqsan qofka hadduu laba xaraf ku dhawaaqo laba xaraf iyo wixii ka badan kalaamaa loo ictibaarinaa laba xaraf iyo wixii ka badan yuctabaru kalaaman hadalaa loo ictibaarinaya hadalka fi salaa bilijmaac waa burinayaa haddii loo qasdo qofka hadduu caamid yahay oo u qasdo inuu ku hadlo salaada dhexdeeda asoon jaahilna ahayn limaslaxati salaadna aan u hadlaynin naasina aan ahayn oo hilmaamsanayn oo mutacamida salaadiisu way buraysaa bilijmaac oo xadiid zayd ibni arqam wuxuu yidhahda umirnaa bisukuut wa nuhiinaa can ilkalaam waquumuu lilaahi qaanitiin markay soo degtay waxaana la amray buu yidhi inaan aamusno waxaana na laga reebay hadalka ayaana laga reebay wuxuu uhi nabig alay slat slam ina hadihi الsalaaة laa yasluxu fiiha shayءu min kalaami الnaas salaadan uma suubana shay ka mida dadka hadalkooda hadal dad salaada uma suubano looma ogola adiladaas waxay tusinaysaa alkalaam fi الsalaaة inuu salaada burinayo idaa kaana caamidan hayra jaahilin hadduu qofkaasi caamid yahay oo u qasdaayo jaahilna uusan ahayn salaadu waa ku buraysaa idan waxay leeyihiin shaaficiyada laba xarafoo kasta oo qofku ku dhawaaqo yuctabaru kalaaman kalaamaa loo ictibaarinaya hadduu hal xaraf yahay laakiin wuxuu ku dhawaaqayo yuctabaru kalaaman miyaa la leeyahay mase qayduu ku xihan yahay qayduu ku xihan yahoo hadduu xaraf mufhima yaha leeyahay ila waxaa jira xaraf aan mufhim ahayn xaraf aan mufhim ahayn hadduu qofku ba yidhaahdo ba xaraf mufhima ma aha salaadii ku buri mayso laakiin hadduu xaraf mufhima yahay ama laba xaraf uu yahay markay laba xaraf leeyihiin labada xaraf inay wax fahamsiinayaan miyay u shardinayaan maya uma shardinayaan ayagu waxay leeyihin laba xaraf mar hadduu hadal ka kooban yahay waa kalaam hadalkaasi waxay ka ratibeen marka arrimaha soo socdoo dhan wuxuu yidhi wadaxiku qosolka walbukaa'u ooyinta walaniinu sheegashada aniinta waa qofka markuu aadaarayo wax yani uu sheegana xanuun ka sheeganayo watanaxnuxu iyo tanaxnuxa waannafxu iyo afuufinta tanaxnuxa ragga qaar aada tusaaleeyey wata'awuhu iyo awah inuu yidhahdo qofku wax ka sheegto ta'awuh waxaa laga yidhahdaa inuu wax dhibsado oo muujiyo inuu wax dhibsanayo wanaxwuha iyo wixii la mida yubtilu waa burinayaa salaada imbaana hadduu soo daahiro xarfaani laba xaraf haddaad tidhaahdo laba xaraf iyo ka badanaa soo daahira soo maaha waxay ku leeyihin salaadda waa baaba'da waa burta haddaad oyso oo ooyinta aada ooynayso laba xaraf ay kaa soo baxdo salaaddu waa burta haddaad aad tiraahdood sheegato salaaddu waa buraysaa haddaad wax afuufto oo markaad afuufaysa laba xaraf ay kaa soo baxdo salaaddu way buraysaa waxyaabahaasoo dhan waxay dhahan salaadday burinaysaa laakiin maxay ku xidheen imbaana xarfaani ay in dahara xarfaani baana bimacnaa dahara waa hadday soo daahirtay soo muuqato laba xaraf qosolka fuqahada qaar waxay ka cabiraan alqahqaha markay ka hadlayaan mas'aladan qosolka dhiqdhiqdaa wey oo qahqahada loo yaqaan kahkahana waa la yidhaha carabtu qaar qahqahay yidhaahdaan qaarna waxay yidhaahdaan alkahkaha oo kaafay ka dhigaan laakiin waa xikaayatu sawt alqahqaha markii la leeyahay waxaa la soo xikaayoonayaa codkii qosolka waa dadka qaar markay qoslayaan kackaa ku jirta qosolkooda kahkahada halkaasaa laga keena qaarna qaafkaa ku badan oo qahqaha loo bixiyey qaafka iyo ha-daa ku badan qosolka noocaasa salaadda waa burinayaa alqahqaha salaadda way burinaysaa bacd اlculamaana ijmaacay ku soo naqliyeen inay salaada burinayso sida alimaam ibnu mundir raximah اllah waxay yidhahdeen waa bilijmaac laakiin ciladu waa maxay ciladu ma ahan sida hadda shaaficiyada ay u dhigayaan oo ah in laba xaraf soo muuqdeen wax ka dheeraadaa ku jira qahqahada istihzaa ay u muuqataa salaada lagu jeesjeesayo qofkana waxay ka saaraysaa hay-at lmusalli qof tukanaya qaabkiisaba waa ka baxaya qof iska qoslaayoo dhiqdhiqle qof tukanaya miya qofkaa qof salaad tukanaya ma ah waana qof salaaddii ku istihzaa ayuu u muuqdaa dhaqankiisu istihzaa-u culamada qaara waxay leeyihiin hal midaa loogu cudurdaari karaaho sida bacdulculamaa ay sheegeen tusaale keeneen waxay dhaheen dadka waxaa jiray dhaheen dad hadday wax arkaan aan isceli karin qaarna waa ishanan karaa camdi kama aha qosol jaceelna kama ah asagoo salaadda ku jiro ayuu waxaa ishiisa ku dhacday wax ka qosliya waa isxakameeyey kadibna waa ka soo booday qaaqahadii bacda shidda wa tacab asagoo isku celcelinaya ayay ka soo baxday qaara waxay leeyihin waa macduurun kaas waa loo cudur daara bay dhahan salaad ka buri mayso laakiin ninka u bareeraya ama fududaysanaya ee sahlanaya waxay leeyihin salaaddiisu way buraysaa asalka waxaa waaye qahqahadu salaadda way burinaysaa maxaa yeelay wax salaad laa'iq u ah ma aha inuu qofkii qoslo salaadda dhexdeeda wax laa'iqa ma aha albukaa albukaa hadduu yahay min khashyat illaah waa maطluub albukaau min khashyat illaah fi الsalaa wa fii gayri الsalaa labaduba sharciga waa booriyey caynaani lam tamasuhum الnaar caynun bakat min khashyaة اllaah wa caynun baatat taxrusu fii sabiili اllah laba il naar ma taabato buu yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam ila oysay ilaahay cabsidii caynun bakad min khashya اllaah allah cabsidii subxaana wa tacaala dartii ayay la oysay iyo cayn habeenkii hoyatay habeenkii oo dhan soo jeeday indho soo jeeday habeenkii oo dhan ayagoo fii sabiili اllaahi wax ku ilaalinaya oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala waardiyeynaya oo ilaalinaya labadaas indhood wuxuu leeyay nebi sala اllah alay slam naari ma taabato marka albukaa min khashyaة illaah fadaa'il fara badanaa ku soo aroortay fi salaa ayadoo wax ku soo arooray ma jiraan nacam rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa laga soo naqliyey asigoo oynaya fi salaa bal codkiisa nebiga alayh slat salaam ka asiizi lmirjal asagoo xabadkiisa ee laabtiisu u guuxaya sida dheriga u guuxoo kale ayaa la maqlay calayhi salaatu wasalaam oo oynaya fi salaa abu bakr radia allahu canه markuu nebigu yidhi salى اllahu alay slama muruu abaa bakrin falyusalli biالnaas abu bakr ha la faro dadka ha dujiyo caaisha radi allahu canha waxay tihi ina abaa bakrin rajulu raqiiqu اlqalbi abu bakr waxay tihi rasuulka ilaahi waa nin qalbi jilcan hadduu qur'aanka akhriyana naftiisa ma hanan karo waa oynayaa bay tiri arrintaasi nebiga alay slat slaam uma arag wax cilaa inay tahay oo lagu cilayn karo wuxuu mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyey muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas abuu bakr amara amra oo ha la faro salaadda dadka ha dujiyo markuu xanuunsanaa way nebi sal ly slam fi aakhiri xayaatihi abu bakr radi allahu canhu marka waa oyn jiray hadduu qur'aanka akhriyana naftiisa ma hanan jirin aad u qalbi jilcanaa radia allahu canhu qabla alhijra markuu ku tukan jiray musallihiisa gurigiisa ugu yiilay siirada waad ku aragteenaan u malaynayaa asbaabaha mushrikiinta abu bakr radi allahu canhu ay uga saareen magaalada markay kula dagaalameen waxaa ka mid ahaa inay yidhahdeen dumarka iyo carruurtuu naga fidnaynaya gurigiisa wuxuu ka samaystay meel barxada uu salaada ku tukado markaasuu qur-aanka akhrinaya waana oynaya radia allahu canhu markaasaa dumarkii iyo carruurtii mushrikiinta waxay usoo daawasho tegayaan abu bakar odayaashii mushrikiintu waxay is yidhaahdeen hadday arrintu sidaan kusoo kusii socoto dumar iyo carruurba gacantiinay ka baxayaanoo abubakari ku saamoobayaan radia allaahu canhu halkii waxay bilaabeen inay kala dagaalamaan abubakr radia allahu canhu meesha uu ku tukanayay oo ay u diidaan waa ku oyin jiray fi salaa cumar ibnu khaaab radia allaahu canhu isagoo akhrinaya suuratu yuusuf markuu soo gaaray qowlu llaahi caza wajal inamaa ashkuu bahii wa xusnii ila allah wa aclamu min allahi maa laa taclamuun ou yidhi nabiyula nebiyullaahi yacquub calayhi salaam waa ooye cumar radia allaahu canhu ilaa sufuufta kuwa ugu dambeeya laga maqlaya dhawaaqa ooyintiisa nusuustaas iyo adiladaasi waxay tusinayaan oo camalkii nebiga alay slat salaam iyo abubakar iyo cumar in albukaa min khashyat illaah salaadda uusan waxba u dhibaynin ama laba xarafa soo daahirto ama ka yar ama ka badan waxba u dhibi maaya salaadda hadduu ooyo laakiin uusan la ooyin min khashyat illaah dana kale uu ooyo salaadiina waa ku jiraa maxay noqon kartaa maalan danta kale uu ooynaayo waxay yidhahdeen culamada qaar ku tusaaleeya asagoo salaada ku jira ayaa agtiisa lagu sheekeeyo waxaa la yidhi ninkii hebel ahaa waa dhintay maalan nin walaalkii ah ama waalidkii ah ama ku weyn salaadiina buu ku jiraa hadalkii buu maqlay inuu hebel geeriyooday ah markaasuu ooyey ooyintaasi min khashyat illaahi miya mase waa min alxusni waa min alxusni murugo wa ooyintaasi salaadda wax ma u dhibaysaa maya ayada laftirkeeda salaadda waxba u dhibi mayso culamada qaaraa leeyihiin ooyintaas noocaasa waa laga fiican yahay fi salaa in lala yimaado laakiin salaadaa ku buraysa lama dhihi karo alaniin alaniin waa sheegashada ama taaha qofka nabaraa qabtay markaasuu taahay salaaddii dhexdeeda ama yani iyo wixii la mida aniin buu sameeyey waa sheegtay nabaraa ku soo booday maalan asoo salaaddii ku jira ama waxbaa muday xanuunuu dareemay aniinkaasi salaadda waxu dhibi maayo atanaxnux atanaxnux fi salaa xadiid cali bni abi aalib baa ku soo arooray laakiin waa daciif cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu yidhi kaana lii madkhalaani min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalama fi اleyli والnahaar waxaan lahaa buu yidhi laba meel oo aan ka galo rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeenkii iyo maalinkii waan u geli jira wey kaana lii madkhalaani macnaa wuxuu ula jeedaa laba waqti oo nebigu u tago fi leyli wannahaar ayaan lahaa wuxuu yidhi faidaa dakhaltu wa huwa yusallii tanaxnaxa lii haddaan nebiga u galo calayhi salaatu wasalaam asigoo tukanaya tanaxnaxa lii tanaxnaxuu samay jira xadiidku waa ضaciif atanaxnux fi الsalaaة haddii xaajaya dani ay keensato laa taduru fi الsalaaة salaada dhexdeeda waxba dhibi mayso salaaduna ku buri mayso qofkuna mararka qaar waa qabanaysaa tanaxnuxa waa qabanaya maalan waa imaam oo qur-aan uu akhrinayay markaasaa dhuunta wax iskaga taageen xabeebuu dareemay inuu tanaxnux sameeyo waa ku qasban yahay xaajaa keenaysa waannafku afuufidda ayadana way bannaan tahay lilxaaja wata'awuh ta'awuhuna waa bannaan yahay ata'awuh bimacnaa waa tadajur qofka inuu wax ka sheegto wey masalan waxbaa gaaray markaasuu xaax yidhi xaaxsoo lama yidhahda qofka markay wax gaaraan si kadisa salaaddii dhexdeedu xaax ku yidhi xaax soo laba xaraf iyo ka badan ma xa iyo alif iyo xa kala waay idan xar laba xaraf waa ka soo muuqatay ninkan laakiin salaadiisa waxba u dhibi mayso sida saxiixa calaa kulli xaal qowlka dhahaya hadday qofku laba xaraf ka soo muuqato salaaddu way buraysaa qowl sabaaba ma ah sababtoo ah laba xaraf oo kastaahi kalaam ma noqoto annaga waxaan fiirinayna waa kalaam fii curfi alcarab fii luqati alcarab waxaani kalaam ma yihiin mase ma ah laba xaraf iyo ka badana waxaa laga yaabaa inaysan kalaam noqon oo cinda annaas aan loo ictibaarin inay kalaam yihiin waxaa kaloo dhacaysa hal xaraf inuu kalaam noqdo sida hadda xuruufta aan soo marayna qi iyo li iyo ci iyo wixii la mida ci oo laga keenay min waca wacaa yacii markaad lam geliso ya-dii waa la xadfayaa soo ma lam yaci bay noqonaysaa kadib haddaad ya-dii mudaarac mudaarica aada xadafto maxaa soo haraya cayn keliyaa soo haraysa ci bay noqonaysaa waana ficil amar ci maanaa xifdi waaye ilan wacaa waa weyleeyo waa xifdiyo waaye xarafkaasi waa ficil amar waa kalaam xarafna kalaamuu noqday laba xarafna waxaa laga yaabaa inaysan kalaam noqon sida xaaxda qofka uu leeyahay kalaam ma ah laa yuctabaru kalaama ooyintu kalaam looma ictibaariyo fii luqati alcarab kalaam lama yidhaahdo atanaxnux kalaam lama yidhaahdo annafku qofka hadduu wax afuufo kalaam miyaa la yidhaahdaa kalaam looma yaqaana cinda alcarab idan waxa sharcigu diiday waa kalaam ee waxyaabahan ma sida saxiixa ah waxyaabahani kalaam looma ictibaariyo qaacidada ah hadday laba xaraf soo muuqato salaada waa buraysaana sax ma ah laakiin waxaan leenahay idaa takallama fi salaa salaadda dhexdeeda hadduu ku hadlo hadalkaasi ama laba xaraf ha noqdo ama afar xaraf ha ahaado ama hal xaraf ha noqdo haddii kalaam uu ku hadlo mufhima oo macnaasa oo dadka la hadlayo salaaddu waa uga buraysaa hadduu caamidii u qasdaayo wuxuu yidhi shiikhu fain kaana cudrun kaanadaani taamo waay ay fain xasala cudrun hadduu cudurdaar xasilo oo la helo bian sabaqa lisaanuh sida in carabkiisu hormaray oo kale sabqulisaan baa ku dhacay aw halabahu ama waxaa ka qaalib noqday daxikun qosol aw sucaalun ama qufac aw takallama ama waa hadlay naasiyan asoo hilmaamsan aw jaahilan ama asigoo jaahila ayuu hadlay oo ka jaahila taxriimahu ay taxriim alkalaam hadalkii xaaraamnimadiisa ayuu jaahil ka yahay liqurbi cahdihi cahdigiisoo dhow awgii bilislaami islaamnimada yacni ka warqabka islaamnimadoo ku cusub oo mar dhow soo islaamay awgeed wa kahura uuna bato hadalkii curfan curfi ahaan oo u bato abdala ay abdala salaata salaadda ayuu burinayaa fa in qalla hadduu yaraado falaa salaadda ma burinayo shiiku wuxuu leeyahay hadduu cudurdaar dhaco cudurdaarada maxaa ka mid noqon kara uu kuu tiriyey sabqulisaanaa ku dhacay ama waxaa ka qa- ka qaalib noqday daxikun qosolaa ka qaalib noqday waa isku caburiyo waa ka soo fakada akhiiran aw sucaalun ama sucaala ka qaalib noqdo qufici ma celi karee waa qufacay aw takallama ama waa hadlay salaaddii dhexdeeda ayuu ku hadlay naasiyan xaaluu yahay mid hilmaamsan ayuu hadlay aw jaahilan ama xaaluu yahay mid jaahila oo ka jaahila taxriimahu ay taxriima alkalaami fi salaa ayuu hadlay sida ugu sa- ee, salaada dhexdeeda in lagu hadlo inay xaaraam tahay uu jaahil uga noqonayaa tusaalahu sheekhaada kuu keeno waxa waaye liqurbi cahdihi bilislaam islaamnimadii aa ku dhow yacni mar dhow soo islaamay ma maqal salaada dhexdeeda laguma hadli karo ma maqal wakaura ay wakaura alkalaamu hadalkiina waa batay curfan badnaanshaha iyo yaraanta curfigaa loo celinayaa alcaadatu muxakamatun waa soo marnay soomahin qaacidadaasi curfigii baa loo celinayaa haddii marka uu bato hadalkii curfan abala salaada waa burinayaa wey fain qalla hadduu yiraadona yaraado falaa maya sabqulisaanka qofka salaada uga buri mayso maxaa yeelay waa qofka wax awooddiisa iyo daaqadiisa ka baxsan wuxuu u qasday ma aha laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha aw qalabahu daxikun ama qa- daxika ka qaalib noqday aw sucaalan daxika mid adeeta ka soo hadlayna waa hadduu qof ka qaalib noqdo culamada qaar waxay leeyihin salaada ka burin maayo aw sucaalun ama qufac waa la mid hadalka marka aw takallama naasiyan aw jaahilan bitaxriimihi buy aw jaahilan taxriimah hadduu hadlo salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda hadduu ku hadlo waa la kala qaadayaa hadduu naasi yahay hadduu jaahil yahay hadduu mutacamid yahay hadduu mutacamid yahay ama caamid uu yahay sheikhulislaam wuxuu leeyahay caamidnimada waa in laba arrin laga helo an yaclama annahu fi الsalaaة wa ana alkalaama fi الsalaaةi xaraamun labada arrimood waa inuu og yahay labadaa asigoo og hadduu u qasdo salaaddiisa way ka buraysaa waa mutacamid waa qofkaas mutacamidkaasaa la yidhaahdaa wuxuu og yahay annahu fi salaa an yaclama annahu fi salaa marka hore wuxuu og yahay uusan hilmaamsanayn inuu salaad ku jiro marka labaadna wuxuu og yahay hadalka la hadlaya salaada dhexdeeda inuu xaaraam yahay labadaa arrin hadday u kulmaan kadibna uu hadlo maxaa la leeyahay qofkaasi waa mutacamid baa la leeyahay laakiin labada mid ka mid a hadday maqan tahay mutacamid ma ah masalan wuxuu og yahay alkalaam fi salaa inuu xaaraam yahay waa og yahay laakiin wuxuuba hilmaamay inuu salaad ku jiro soo ma dhici karta mararka qaar inuu hilmaamo salaad inuu ku jiro way dhici kartaa salaad inuu ku jiruu hilmaamay ama ma ogaba inuu salaad ku jiro maba aaminsana waxaa laga yaaba inaad istidhaahdaan siduusan u aaminsanayn inuu salaad ku jiro ma waalan yahay asoon waalnayn ayaa waxaa dhici karta inuu aaminsan yahay inuusan salaad ku jirin oo rasuulkayba ku dhacday sala allahu alay wasalam xadiid abi hurayra fii qisati dilyadayn ninkii dulyadayn la dhihi jiray markuu nebigu ku lahaa anasiita am qusirat isalaa nebiga alay slat slam wuxuu yhi lam ansa walam tuqsar laba ragcuu tukada nebi sal l slam salaadii duhur ama salaadii casar kadibna meel dambuu iska fadhiistay tiirar meeshailuu isku tiiriyey calayhi salaatu wasalaam gacmihiisana waa barkaday laba ragca keliyu tukada duhurkii meeqaa dhiman labaa dhiman dadkii degdegsanaa waa baxeen saxaabadii intii kale waa la iswarsado waxaa la yidhi salaaddii maanta maxaa jira waa laga heebaystay nebiga sala allahu alay slam saxaabaduna aaday rasuulka uga heebaysan jireen wa fi lqowmi abu bakrin wa cumar labadii ugu waaweyneed saxaabada ayaa dadka ku dhex jiray ayaga laftirkooda nebiga waa ka heebaysteen calayhi salaatu wasalaam nin la yidhaha dulyadayn ayaa nebiga ku dhiirtay sala allahu alay wasalam markaasuu rasuulka ilaahayow salaaddii miyaa la gaabiye mase waa hilmaamtay buuyi ma hilmaamaa jira mase axkaamtiia isbedesho waxyi baa soo degayoo salaaddii waxbaa laga bedelay rasuulka alay slat slam wuxuu yidhi ma hilmaamin mana la gaabin salaada ma hilmaamin ma la gaabin dabcan ma la gaabin oo wax waxyiho isbedela kuma soo kordhin ma hilmaamintana nebi alay slat slam wuxuu ka hadlayaa waa xasba dannihi waa siduu markaa malaynaya inuusan waxba hilmaamin markaas nebigu hadlayo sala allahu alay slam iskuma haysto inuu salaad ku jiro laakiin fi lxaqiiqa waa maxay fi lxaqiiqa salaaduu ku jiraa ee sahwi baa dhacay waa sahwiye nebi sal alla ly slam markaas uu kacay uu gadaal tegayo oo saxaabadu la hadlayaan uu u jawaabayo huwa fi salaa weli salaaduu ku dhex jiraa laakiin uma malaynayo inuu salaad ku jiro mana u haysto waxaa dhici karta marka qofka inuu aaminsan yahay alkalaam fi salaa inuu xaaraam yahay laakiin uusan ogeyn inuu salaad ku jiro mutacamid miyaa laleeyahay qofkaasi mutacamid ma ah waxaa kaloo dhici karta inuu og yahay inay salaad uu ku jiro laakiin uusan ogeyn hadalka inuu xaaraam yahay fi salaa kaasna mutacamid ma ahe jaahil waay idan sheikhulislaam labadaa markay u kulmaanoo qofka mutacamid noqonayaa buu leeyahy an yaclama annahu fi salaa wa ana alkalaama fi salaati xaraam labada arrin inuu og yahay salaadu yacni salaad inuu ku jiro inuu og yahay hadalka salaada dhexdeeda lagu hadlaya inuu xaaraam yahay inuu og yahay inuu og yahay salaadda in lagula hadlo inay xaaraam tahay ma ku jirtaahoo ma soo gelinaynaa inuu og yahay inay hadalku ku buraayo salaadda waa kala duwan yihiin ninkani wuxuu og yahay alkalaam fi salaa inay xaaraam tahay laakiin ma oga inay salaadda ku burayso jaahil jahli ma loogu cudur daaraya yaa looga cudur daari maayo ninkaani mutacamid waay maxaa yeele marba hadduu og yahay sheegaan inuu xaaraam yahay wax cudurdaara ma leh waxaa la mid a ninkii og inay zinada xaaraam tahay laakiin aan ogayn ninkii guur soo mara ee zinaysta in dhagax lagu rajminaya ma oga wuxuu u haystaa xoogaa in la cancaanaananayo zinada inay xaaraam tahana waa og yahay waa zinaystay hadhowtiba wuxuu yidhi zinadu inay xaaraamtaha waa ogaa laakiin dhagax in laysku dilaayo oo xaalku sidaa u culus yahay anugu ma ogeyn ma loogu cudur daaraya ma loogu cudur daaraya dhagaxaa laga waraabinaya waa la dilaya maxaa yeelay xaaraamtii buu sahladay oo marka hore fududaystay waxay ku dhacday litaqsiirihi asaga ka gaabiyey marka shayga xaaraamtiisu qofku hadduu og yahay xad ma ka ratibmayaa mase kama ratibmayo inuu ogaado waxba yaraatee cudurdaar uu ku leeyahay maleh qofkan marka hadduu og yahay alkalaam fi salaa inuu xaaraam yahay shardi maaha inuu ogaado in salaada ku buraysay inaysan ku burayn mutacamiduu noqonayaa marba hadduu og yahay alkalaam fi salaa inay xaaraam tahay haddii marka isagoo mutacamida uu hadlo salaadiisu waa baatila bilijmaac waa laysku waafaqsan yahay salaadiisu inay burayso hadduu ku hadlo salaada dhexdeeda mutacamidan waxaa soo haray hadduu naasi yahay ama uu jaahil yahay khilaafaa ka jira labadaan hadduu naasi yahay ou hilmaamsan yahay iyo hadduu jaahil yahay hadduu jaahil yahana ayadana nasaa ku soo arooray waa macduur ma oga alkalaam fi salaa inuu xaaraam yahay markaasuu hadlay waa sidii uu sameeyey saxaabigii radia allahu canh salaadda dhexdeeda ku hadlay salaadda dhexdeeda buu ku hindhisay ama nin baa hindhisay asiga me nin kalaa hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilah alxamdu lilah kalaam maca annaas ma aha salaadi ku buri maysa alxamdu lilah iyo subxaan allah kalaamka salaada burinaya waa kalaamu nnaas ee dikrullaahi ma aha dadka hadalkooda waa lala hadlayo ninka wuxuu yidhi alxamdu lilah ninkan saxaabiga ee aan ogeyn alkalaam fi salaa inuu xaaraam yahay wuxuu yidhi yarxamuka allah yarxamuka allah waa kalaamu nnaas soo maha waa kalaam aad qof ku wajahda qof aad la hadlaysaa allaha kuu naxariistaad leedahay salaaddu waa ku buraysaa saxaabadii ishay hoos uga fiiriyoono ayagoo markaa ku baraarujinaya inaan hadalka la ogolayn illee ma hadli karaane markaasuu yidhi hooyadiin gablanta ee maxaad iga fiirinaysaan waa ka sii daray salaaddii dhexdeedu ku hadlay markii salaaddii laga baxay ayaa nebi sal l slm wuxuu u sheegay salaadda dhexdeed inaan lagu hadli karin inna hadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas meesha xadiidka aan ka deliishanayna waa xaggee nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dhihin saxaabigan salaaddii ku soo celi salaadaadu waa burtay oo ku soo celi ma dhihin rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin wuxuu u sheegay inaan hadalka la ogolayn salaada dhexdeeda taa waxay daliil u tahay hadduu jaahil yahay in loo cudurdaarayo hadduu naasi yahay oo hilmaamsan yahay ayadana waa la mid waa loo cudurdaaraya sida saxiixa nisyaanka waxaa ka mid a maalan qofkan waa imaam markaasuu qur-aankii maalan meelaa ku hakatay meesha ku hakata uu la harjadaya waa ku noqnoqday oo waa ku rafaaday markii dambaa loo furay markaasuu yidhi waa sax waa sax maalan ama saxiix saxiix uu yidhi waa dhacda mararka qaar soo maha qofka inuu la soo boodo ama uu yidhahdo nacam nacam waa kalaam waa kalaam fi salaa laakiin nisyaanaa keenaya camdan ma aha waa macduur salaaddii saxba u dhibi mayso sida saxiixa salaaddii kuma burayso ama ha yaraato oo soo noqnoqodkiisa ama ha badnaato walow calima taxriima hadduu ogaado buu yidhi xaaraamnimada wajahila kownahu mubtilaa ou ka jaahil noqdo inuu yahay mid wax burinaya ow qaala ama uu yidhaahdo min khawfi nnaari cabsi uu naarka baqaya awgeed aahi hadduu yidhaahdo baalat salaaddu way buraysaa buu yidhi walow calima taxriima hadduu taxriimka og yahay ama uu ogaado yacni muxuu ogaanayaa taxriima alkalaam fi salaa laakiin uu ka jaahil yahay kownahu ay kowna alkalaam hadalka ahaanshihiisa mubtilan uu noqonayo mid salaada buriya hadduu jaahil ka yahay ow qaala ama uu yidhaahdo ku dhawaaqo min khawfi nnaari cabsida uu naarka baqaya awgeed uu u yidhaahdo aahi aahin aah macnaha waa kelimad loo isticmaalo tawajuc iyo xanuun la muujinayo iyo ka xumaansho batalad salaadiisu way buraysaa buy walow tacadarat alfaatixatu hadday faatixadii suuragal noqon weyso in la akhriyo ilaa bitanaxnuxi ilaa tanaxnux in lagu akhriyo mooyaane tanaxnaxa lahaa waa u tanaxnuxayaa buy walow tacadarat alfaatixa tacadarat bimacnaa hadday suuragal noqon weysa wa alfaatixa ay qiraa'atu alfaatixa faatixadii in la akhriyo ninkan maalan in yarba xabeeba isku taagaysa dhuuntaa wax iskaga taagayaan faatixadiiba ma wadi karo inuu ceex yidhaahdo oo wax gadaal u celiyo maantao dhan exda ku haaya mooyaane ma wadi kara faatixadii muxuu samaynayaa tanaxnaxa laha buy ile faatixada in la wadaa la rabaa waa rugni waa u tanaxnuxayaa buy wa in baana xarfaani laba xarafba ha soo muuqatee tanaxnuxii buu samaynayaa sababtuna waa maxay sababtu waxa waa daruuraa keenaysa faatixadu waa rugni min arkaani salaa lagama tegi karo lamana akhrin karo ilaa bitanaxnux tanaxnuxa markaa muxuu noqonayaa in mid lagu qasban yahay oo daruuradu ay keenayso markaas wuxuu leeyahay laba xarab baa soo muuqatee tanaxnuxii buu samaynaya wa in tacadara aljahru biha hadday suuragal noqon weyso inuu la jahro faatixadii lama jahri karo ilaa bihi damiirka xagga u noqonaya ee ilaa bitanaxnux lama jahri karo tarakahu jahrigii buu ka tegaya wa asara biha faatixadana waa siraysanaya walaa yatanaxnaxu lahu tanaxnuxina u samayn maayo buui shiikha meelahu ka hadlaayo inaan si fiican ugu fakirnaa loo baahan yahay middan iyo midda hore maxay ku kala duwan yihiin tan waa diiday in tanaxnuxi la qaato tii hore faatixadii dhammayd in laga tago iyo in tanaxnux la sameeya iska hor yimid labada mid doorowo labada mid dooro laba mafsado haddii iska hor yimaadaan middii fududaa la qaataa soo maa midda fudud hadda labadooda yaa waaye in faataxa laga tago iyo in tanaxnux lala yimaado waxaa fudud in tanaxnux lala yimaado ilan faatixadu waa rugni min arkaani salaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab laakiin in faatixada lala jahrayo in la siraysto labada midna waajib ma aha alsraar fii mowdici jahr waاljahru fii mowdici اlisraar labaduba waa jaa-iso waajib ma aha in la siraysto meesha la siraysanayo meesha lala jahraayo lala jahro waa sunna laakiin hadduu cagsiyo qofku xaaraam kuma dhicin tanaxnuxana muxuu aaminsan yihiin shaaficiyadu hadduu laba xaraf noqdo inuu salaadii burinayo meeshaan waxay leeyihiin marka tanaxnuxi baa laga tegayaa jahrigii loo baahnaa ee sunnada ahaa ayaa la tega laga tegayaa hoosaa loo akhrinayaa hadduu hoos u akhrin karo biduuni tanaxnux وإن تعذر الجهر بها هذه سورة قال نغويس إن لا جهره إلا به أي إلا بتنحنح تركه هذا حق أنه قنيسة أي ترك الجهر جهري وكتغيا وأسر بها وحونا سليسان يا فاتحة ولا يتنحنح له أي لقراءة الفاتحة تنحنح السمين مايو ولو رأى هدو أركو أعمى مذ إن لا هدو أركو oo yaqacu ku dhacaya fii bi'rin caal wanaxwihi iyo wixii la mida wajaba waxaa waajiba indaaruhu inuu u digo waa waajib binnutqi hadal uu ugu digo in lam yumkin haddaysan suuragal ahayn bikayrihi ay bikayri nutqi nutqi waxaan ahayn haddaysan suuragal ahayn waa u dhawaaqaya wa tabtulu salaatuhu salaaddiisuna way buraysaa salaaddu waa ka buraysaa laakiin haddana waxaa ku waajiba inuu salaaddii buriyo ninkii godka ku dhacaya ama ceelka ku dhacaya in uu ka soo qabto maxaa yeele nafuu badbaadinayaa ninkan waa indhoole waxba ma arko ceeluu ku sii socdaa oo wuxuu khatar ugu jiraa inuu ku dhaco adigana salaadaad ku jirtaa hadday kuu furan tahay waxaan hadal ahayn inaad uga qaban karto hadal isticmaali mayside waxaan hadalka ahayn ayaad uga qabanaysaa maalan waxaad uga qaban kartaa inaad laacdo ood gaarto inaa hadasho iyo inaad laacdo labada midee sahlan xarakada lilmaslaxa loo sameeyo waa mashruuc oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ridii hor maraysay waa tuu celiyey soomaha uga hormaray meeshii maaragtay sudradiisii waa dhaqaaqay calayh isalaatu wasalaam maraan dheereenna xadiidkii axaadiidkii salaatu lkusuuf aan kusoo marnay xarakada iyo dhaqdhaqaaqa nebigu uu sameynaya sal alla alay slam dhaqdhaqaaqaa sahlan markaas wuu dhaqaaqayaa waa soo qabanaya asoo salaada ku jira uu soo qabanayaa si uga celiyo ceelka ku dhacaya laakiin haddaan wax kale kuu furnayn ilaa inaad qaylisa mooyaane ninkii wax kalood ku badbaadin karta lama arko ilaa binutqi haddaad istiraahdo waxyaabo kalean raadinaya ama ka fakiraya waxaba laga yaaba inuu ceelka ku dhaco waa uu ku dhow yahay waxaa waajiba inaad qayla dhaamisaa waajiba wajaba indaaruhu binutqi waxaa waajiba inuu u digo binutqina uu ugu digo inuu u dhawaaqo haddaysan suuragal ahayn wax kale oo wax kaleu samayn kara aysan jirin laakiin salaaddii maxay noqonaysaa markaas u dhawaaqo salaadda way buraysaa salaadda inuu ka baxo buriyo ayaa waxay ka sahlan tahay inuu salaaddiisa sii wato qofkaas muslimkaana naftiisa ay dhibaato gaarto waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica qofkii hal naf nooleeyo badbaadiya qof dadka dhan badbaadiyuu la mid yahay waa wax weyn marka salaaddii buu goynayaa qofkaasuu ceelkii ka qabanaya kadibna salaaddiisuu soo bilaabaya walaa tabtulu buri maysa buu yidhi bidikri dikri ku buri mayso meeshaana waa tanbiih muhiima subxaana allaahi walxamdu lilaahi wixii la mida dikrullaahi kuma burto salaada wa tabtulu waxay ku buraysaa biducaa'i ducada ayay ku buraysaa khitaaban xaalay ducadaasi tahay khitaab duco walba maaha ducada khitaabka aheed qof kula hadlaysid waa ku buraysaa waa kuu tusaaleeyey ka raximaka allah wa calayka asalaam iyo wixii la mida qofaad waxaad leedaha raximaka allah allaha kuu naxariisto waa kalaam waa kalaamu nnaas salaaddu way ku buraysaa kaa ducada khitaabka ah salaaddu way ku buraysaa laakiin ducada aan khitaabka ahayn salaadi ku buri mayso wa tabtulu biducaa'i ducada way ku buraysaa buu yidhi khitaaban ka raximaka allah wa calayka asalaam laa haybatan ku buri mayso ducada maqnaanshaha aada cid ugu ducaynaysa ood leedahay ka raxima allaahu zaydan zayd allaha u naxariisto salaadda dhexdeed ayaa waxaa tihi raxima allaahu zaydan salaad ku buri mayso salaad waxay ku buraysaa waa khitaabka ee la hadalka aada dadal hadlaysa wey laakiin haddaad tidhahda allaahuma arxam fulaanan waqfir lahu salaadda ku buri mayso qof maqan haddaad u ducaynayso walow naabahu shay-un hadday wax soo dariyaan fi salaati salaadda dhexdeeda sabbaxa arajulu ninku waa tasbiixsanaya subxaana allaahi buu leeyahay wasafaqat ilmar'atu gabadhuna tasfiiq ayay samaynaysaa yani sacabadii isku dhuufanaysaa bibaطni kafin calaa dahri ukhraa waa qaabkay u samaynaysa tasfiiqa we bibaطni kafin calaacal caloosheeda ayay waxay ku dhufanaysaa calaa dahri ukhraa midda kale dhabarkeeda dhabarka calaacasha waa qaybta kore gudahana ama badniguna waa dhexda dahri iyo badniga kale leedahay soo maaha calaacasha maalan midig dhexdeeda ay gabadhu ku dhufanaysaa midda bidix dhabarkeeda marka waa sidaas yani sidaasay isku saaraysaa iskugu dhufanaysaa waa tasfiiqa lilmara lilnisa baa iskale laa baطnan libaطnin buu yidhi calool calool lagu dhufan maayo yacni calaacal caloosheeda tan kale caloosheeda lagu dhufan maayo sida caadiga dadku waxay u sacbiyaan in labadaba dhexda la iskaga dhufto soo ma laa baطnan libaطnin sidaa ma ahee yani labada calaacadood mid ka mida baaطinkeeda ayaa tan kale daahirkeeda ku dhufanaysa arrintan waxaa ku soo arooray xadiid can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam markii nebiga calayh الsalaatu wasalaam uu soo daahay salaaddii qolo ka mida ansaar oo dagaalantay ayuu nebigu soo heshiisiiyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna la markii hore la sii dardaarmay bilaal oo mu-adinkii ahaa in haddii uu soo daaho abubakar uu salaada dujiye radia allahu canhu sida riwaayadaha qaar ku cad abubakar baa salaaddii galay nebiga calayh salatu salaam ayaa yimi markuu rasuulku yimi sala allahu calayh wasalam ooy saxaabadu dareemeen inuu nebiga sufuuftii soo galay jacaluu yusafiquun waxay guda galeen inay sacbinayaan abubakar ay baraarujinayaan abubakar radi allahu canhu markay sacabkii iyo dhawaaqii badiyeen shanqartii gacmaha ayuu gadaal soo fiiriyey markaasuu arkay nebiga alay slat salaam gadaaluu usoo baxay nebigaa hormaray calayh salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray inuu joogo laakiin abubakar waa diiday radi allahu canhu safkuu soo galay rasuulkuna waa hormaray salaaddii nebigaa dujiyey sala allahu calayh wasalam markii salaadda laga baxay ayuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam yaa abaa bakrin maa manacaka an tusalliya bihim id amartuk maxaa kuu diida buu yidhi inaad dujiso markii aan ku amray oon kuu ishaaray inaad salaada sii wado abubakr radi allahu canhu wuxuu yidhi ma kaana libni abi quxaafata an yusalliya bayna yaday rasuuli اllahi sal ly slam ibni abi quxaafa xaq uma lahan inuu rasuulka hortii dadka ku dujiyo nebigoo jooga inuu imaam noqdo xaq uma lahan kadib nebi alayh salatu salaam saxaabadii buu la hadlay wuxuu yidhaahday haddii wax idinku soo dariyaan salaada wuxuu yidhahda atasfiiqu lilnisaa watasbiixu lilrijaal tasbiixda raggaa iska leh dumarkuna tasfiiqay leeyihin raggaa subxaanallaahi dhahaya dumarkuna tasfiiqay leeyihin axadkiin marka hadday salaada ku soo darido wax ama ay wax ku soo kordhaan ha yidhaahda buu yidhi yacni subxaana allah ha lagu baraarujiyo subxana allah kelimadda ah subxaana allah xadiidkaasa arrintan u daliila laakiin arrintan waxay ku saabsan tahay markay rag iyo dumar wada tukanayaan fii jamaaca gabdhuhu hadli maayaane tasfiiqay samaynayaan ragguna subxaanallaahi bay leeyihiin laakiin haddii dumar keliya ay tukanayaan oo imaamad yacni imaamku uu yahay qof dumara jamaacada kulligoodna ay dumar yihiin fii makaanin khaasin lahunna ay ku tukanayaan meel ayaga u gaara waxay waxaa waaye xukunkoodu waa xukmu rijaal oo haddii imaamka sahwi ka dhaco ayagana waxay leeyihiin subxaana allah mowdica ayaga loo diiday inay subxaana allahi yidhaahdaan waa markii ay la joogaan ragga markii ay ragga la tukanayaan walow takallama binadmi lqur'aan hadduu qur'aanka nadmigiisa ku hadlo yacni lafdigii qur'aanka tartiibtii qur'aanka aayaadkooda u tartiibsanaayeen hadduu ku hadlo oo lafdigii qur'aanka isticmaalo ka yaa yaxyaa khudi lkitaaba sida yaa yaxyaa khudi اlkitaaba waqasada uuna ula jeedo iclaamahu ogeysiintiisa uu ula jeedo faqad oo keliya ow alaqa ama uu ilaaqo baطala salaadda way ka buraysaa aw tilaawatan ama hadduu qur'aan iyo qur'aan akhris ula jeedo faqad oo keliya aw tilaawatan wa iclaaman ama qur'aan akhris iyo ogeysiin labadaba hadduu ula jeedo falaa salaada ka buri maysa buy meeshan wuxuu ka hadlayaa shiikhu tusaale ahaan nin yaxya la yidhaahda halkaa maraya adiguna waa tukanaysaa salaaddii baa ku jirtaa kitaabaa meesha yaalloo dayacan waxaadna rabtaa inaad yaxya la hadasho kitaabka qaad tiraahdo adoo salaaddii ku jira markaasaa waxaad tidhi yaa yaxyaa khudi ilkitaaba waa aayad qur-aana soo ma ma kaa buraysaa salaadda mase kaa buri mayso waa la kala qaadayaa markaad leedahay yaa yaxyaa khudi ilkitaaba haddaad ula jeedda yaxyahan keliya inaad la hadasho ogeysiisana inuu kitaabka qaado salaadaadu waa buraysaa maxaa yeelay waa kalaam maca annaas haddii aada idlaaq ula jeedo oo aad iska idlaaqayso tilaawo qur-aan aad akhrinaysana ulama jeedid iclaan gaarana ulama jeedid ayaduna salaadda waa ku buraysaa labadaas xaaladood salaaddu way ku buraysaa xaaladda saddexaad waxaa waay markaad leedahay yaa yaxyaa khudi lkitaaba nin yaxya la yidhaha la hadli maysidii aayaddii qur-aanka ahayd ayaad ula jeeddaa inaad akhriso salaadaadu ku buri mayso ama waxaad ula jeeddaa aayadda qur-aanka inaad akhriso ogeysiinna waa ku hoos qarsanaysaa niyadaada inaad wax ogeysiisana waa kugu jirtaa oo ninkan yaxyaa aada ogeysiisa inuu kitaabka meesha ka qaado marka waxaad niyeysanaysaa inaad qur-aan akhriso waxaa kaloo niyeysanaysaa iclaankii ogeysiinta salaadaada ku buri mayso culammada muxadisiinta qaaraa isticmaali jiray arrintan alimaamu daaralqudni raximah ullah mararka qaar asoo sunno tukanaya tatawuca ayuu qofka muxadidka wuxuu leeyahay xadiidka akhri igu dul akhri anigana waa sii tukanaya nin markaa ku dul akhrinaya xadiidka ayaa wuxuu yidhi xadaanaa bashiir ninuu magaciisa qalday markaasuu yidhi daaraqudni subxaana allah wuxuu baraarujinaya inuu qaldan yahay waa dareema ninkii markaasuu yidhi xadaanaa bushayr bashiirkii buu taskhiiriyo bushayr uu yidhi markaasuu yidhi subxaana allah markaasuu yidhi xadaanaa yusayr markaasuu yidhi subxaana allah weli waa kaa qaldan taha waay markii dambe wuxuu yidhi nuun waalqalami wamaa yasturuun daarqudni baa dhahaya wuxuu ula jeedaa nusayr ka dhigo meeshaa nuun u bedel ya-da ah meeshaan bashiir iyo yusayr aad ku celinaysid bedelka ya-dii nuun ka dhig markaasuu yidhi nuun waalqalami waa fahma asigana markaasuu yidhi xadaanaa nusayr waa saxay waxaa kaloo sheegay addahabi raximahullah in isla daaralqudni ayadoo xadiid nin kale uu ku akhrinayo ou yidhi xadaanaa camr ibnu saciid markaasuu yidhi subxaana allah camr ibnu saciid ninkii lama yidhahdo camr ibn shucayb baa la yidhaha laakiin wuxuu yidhi subxaana allah haddana magac kaleu sheegay camarkii aabihiisa u qalday markuu sheegi waaye u keeni waaye ayuu yidhi daaraqudni qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruk qaaluu yaa shucaybu markaasuu yidhi xadaanaa camr ibnu shucayb wuxuu fahmay inuu meesha u saxaya ay tahay magaca shucayba isticmaalkaas marka hadduu u niyeysto tilaawatan wa iclaaman salaaddiisa wax miyay u dhibaysaa salaaddiisa waxba u dhibi mayso hadduu rabo marka inaysan salaada ka burin ninkana uu baraarujiyo waa inuu labadaba isku daro inuu qur-aan akhrinayo isla markaasna tambiih iyo uu baraarujina uula jeedo waa siduu yidhi xajaaj ibnu yuusuf markay qur-aanka u sixi waayeen kaannahum khushubun musanada marka hore wuxuu yidhi maa lakum laa tantiquun waa aayad qur-aan war ma hadashiinood ii saxdaan ula jeedaa ayagana waa dhibi jireen xajaaj maadaama uu dhib badnaa ayagana waa ku dhegaysteen markuu qur-aanka gefa xaafidna waa ahaa laakiin waa u furi waaye markuu aayaadka dhaqaaji waaye ayuu yidhi maa lakum laa tandiquun markaasay ka aamuseen markaasuu yidhi kaannahum khushubun musanada qoryo meel lagu tiiriyaad u moodaa buuyi naskii munaafiqiinta alla uu ka yidhi u soo qaatay calaa kullin tafsiilka shiiqa geliyaa marka la gelinaya hadduu qofka iclaam keliya ula jeedo waa qof dadkii la hadlay salaadda waa ku buraysaa hadduu idlaaqo salaaddu way ku buraysaa hadduu tilaawo keliya ula jeedana ku buri mayso haddii tilaawatan wa iclaaman labada uu ula jeedana salaadda uga buri mayso wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin